الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu xub الrajuli qowmahu bal shaksiga ama ninka jeclaanshaha uu tolkii iyo qowmkiisa uu jeclaado waxaa xukunkiisu yahay ma tacasub uu reerkoodii u tacasubaya mise maaha maxaa ku sugan ma bannaantay mise ma bannaana taas buu baabkeedii yahay wuxuu ihi imaamku raximah اllahu taعaalى xadaثana zakariya قال xdثna الحكم بن المبارك قال xdثna زياد بن الربيع قال xdثnي عباد الرملي قال xdثتني امرأة يقول يقال لها فصيلة قالت سمعت أبي يقول قلت يا رسuuل الله bal mtigu waa inoo imanayaa oo dee cunwaanka ama تrjamada markaasaa wixii uu uga jeediyo maqsuudkii ama waxay keenayso xadiidka aan kuba fahmi doonaa ruwaaddan xadiidka warinaysaana dee kolley dhammaantood waa dad aynaan hore u soo arag kitaabkana ruwaaddiisa kaba mid ah kolleyna dhammaantood ma wada taabanayno ezakariyahan hore sheekha buka bukhaariya zakariya ibnu yaxya ibnu saalix baa la yidhaa kole abu yaxya allu-lu-iyo kunyadiisa iyo nisbadiisa ah waa nin hiqa oo xaafid ah macnaa xufaaddii axaadiisuu kaba mid yahay waana hiqo kolley waana dadkii dee ruwaadda qaybahoodii dambe waa dadkii waxoogaa un ka horeeyey bukhaari iyo sheekhan kitaabka kaba warinaya ama marka ruwaadda khaasatan taqsiimka kitaabka taqriib la yidhaaho oo labiyo toban qaybood uu ka dhigay ruwaaddan axaadiista badankeeda inoo warinaya qolada koowaadna ay saxaabada yihiin isagu qolada koob iyo tobnaad buu noqonayaa qolunbaa ka dambaysa waxay taasi ka dhigan tahay dadkii atbaacu taabiciinta isagu taabici maaha atbaacu taabiciintina ka mid maaha laakiin dadkii la kulmay atbaacu taabiciintii weliba raggoodii waaweynaa ma aha oo saa dabaqadii axmed iyo amsaashii ah ee qoladaas buu kuwoodii dhexe yahay oo waa dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay un weliba kuwoodii waaweynaana maaha waa nin dambe markaa amaa in sheekhiisan oo xakam ibnumubaarak la yidhaha abu saalix baa kunyadiisa la yidhaha alakhaashtiy waxaa laga yaabaa meel balki ku taalay ama ku dhoweyd inay nisbadaasi tahay ee isaga naftiisu bukhaari baa kitaabkeenan kagaba wariya tirmidina uu ka wariyaa wax kala meelaha kale kutubta kale kuma sugna ee waa nin isaguna dembeeyey oo atbaacu taabiciintii raggii ugu weynaa waa dabaqada ka yar horeysa une laakiin atbaacu taabiciinta dadkii la kulmay ah oo bal taasi waye hadduu ninkaa hore aan lahayn waa siqo xaafido kolley ninkani martabada cadaala way u sugnaatee laakiin xifdiga ninkaasi leeyahay iyo dabdiga iyo idqaanka ka hore leeyahay ma laha axmed iyo aymo kale laakiin way tawsiiqiyaan oo bal maalan kaasi waa ninkan labaad ee xakam ibnu mubaarak ninka isagu saddexaad waa abukhidash liyoxmidi baa la waa nin reer basraa kolley kunyadiisna abukhidash la yidhaaho oo taabici atbaacu taabiciintii weliba qoladoodii dhexa waana nin hiqa isagu bal meesha sanadka kolley waxaa aada ku sii jiro ee kalaamna kuba imanaya waa ninkan cabaad ibramli ramladan loo nisbeeyey horta waa magaaladan ramlo la yidhaha imika falastiiniyiinta ee suldadooda u ah caasimadda taas bay nisbadu tahay arramliyi saa daraaddeed baa kutubta uba yimaadaa cabaadunil falastiiniyu oo falastiinna iyadoo loo nisbeeyey bal ninkan cabaad ibnu kasiir baa la yidhaha kolley nin kaleo cabaad ibnu kasiir la yidhaahna waa jiray isla dabaqayin bal kutubta taraajimta ay isku xigaan un oo sia siyar oo calam nubalaa oo kale waa laba tarjamo iskuba xiga oo isagu waa nin reer basra ninkaa kale halka ninkan kale reer falastiin ama reer ramlo u kan aan haynaa ka ahaa bal waxa weeyaan un ninkan bukhaari kitaabkeenan waa kaga wariyey ibnu maaja kitaabkiisa waa ku sugan yahay isagu waa nin daciifaan leenahay cabad ibnu kathiir aramli kolley ninkaa kalena waa saasee labada keebaa xoog badan waa labada keebaa roon taas weeyaan acbad ibnu kasiirka kalena waa la midun weeye xaafid xajar isagu ninkan dabaqo uma sheegine laakiin wuxuu sheegaa un ilaa toddobaatankinu soo gaadhay boqol iyo toddobaatankan istilaaxiisa wuxuu uga jeedaa boqol iyo toddobaatankii jirade bal waa nin atbaacu taabiciintii un kaba mida taasi waa inta hore waxaa xadiidka inoogu sugan xadahatnii imra'atun haweeney baa ii warantay yuqaalu lahaa lagu magacaabo fusaylatu fusaylo la yidhaaho iyadoo aabbaheed bay ka warinaysaa aabbo inooma magacownaa ee waxa weeyaan waa saxaabigii waasilatu bnulasqac weeye aabbuhu saxaabigii waasilatu bnulasqac marka haweeneydani waa fusaylatu bintu waasilata bni lasqac weeyaanoo waasilatu bnulasqac ayaa dhalay xadiidkeedan abu daawuudna waa wariyey bukhaarina kitaabkiisan adab buu kuba wariyey cibaarada isaga kitaabkeenan ku sugan waa tan aan aragnay oo fasiilatu samictu abi aabbihii ma magacowna taas oo kale waana cibaarada kolay ibnu maajah iyo bukhaari fi ladab kitaabkeenna dhacdo waa can abiha abu daawuud oo kale xadiidka markuu warinaya waxaa ku sugnayd fasiilatu bintu wasilata saasoo magaca aabbaha can abiha adu iyadu waa mida xadiidku waa xadiid keliya uun markaa fusaylo waa la yihi kol waxay yidhaahaanba jamiilo iyo khusaylo iyo magac saase laakiin waa haweeney taabiciyadaan leenahay taabiciintii yaryarayd walow qol ay kaba yaryartay kaba mida xaafid ibnu xajarna maqbuulow kaba cabiro aabaheedna waa saxaabigii wasilatu bnulasqac bal dadka sanadka tan weeye wuxuu idhi haddaba saxaabigaasi samictu abi yaquulu aabbahay baan maqlay xaaluu ku qowlayo qultu waxaa idhi yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow a min alcasabiyati qolonnimo iyo casabiyo waa ruuxu tacasubuu qowmkiisa u tacasubo oo kale macnaa casabiyadan madmuumka ah ee waxa weeyaan xaggii xun ama aan bannaanayn miyuu ka mid yahay an yuciina inuu kaalmeeyo oo alrajulu ninku qowmuhu tolkii calaa dulmin dulmi ugu kaalmeeyo oo de kollay dee ruuxu qowmkiisii nac oo ha jeclaan lama odhanayo dadkii kale iyo iyagu ha kuu sinaadeen oo kollay dee qaraabaaba kaba dhaxayso siladii raximka iyo waxyaalaha imanaya ee umuuruhu waaxa weeye ee waa mowqifkiisa bal marka la eego qowmkiisan uu hiilinayo u nusraynayo xagga nusrada iyo uhiilinta waxa ay tahay wuxuu ugu nusraynayaa ugu hiilinayaa taasunbaa xukunka beddelaysa su-aasha rasuulka la weydiiyeyna salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ujeeddadu casabiyada madmuumka ah weeye ean bannaanayn miyay ka mid tahay ruuxoo tolkii ku gargaara uu kaalmeeya dulmi ay ku jiraan qaala wuxuu nacamhaa taasi waa casabiyo waa shay xaaraam ah oo waxaan bannaanayn inuu dulmi ugu gargaaro qowmkiisa ugu hiiliyo dulmigii inuu ka joojiyo weeye haddaanu ka joojin karayna aanu ka qayb qaadan ee laakiin inuu iyagii u gargaaro ugu hiiliyo ama afa noqoto ama adina iyagoo dulmi samaynaya taasi waa casabiyada xaaraamtaa waa dee waa taa iyada waxa weeyaan waana noocii rasuulka ilahay yihi dacuuha fa inahaa muntina faraha ka qaada nooca caynkaasa waa dacwada qabariyada waayo waa wax uraya qarhmuun oo xun taasuu yidhi laakiin maxaa mafhuumkii noqonaya qowmkiisii hadduu xaq ugu gargaaro waa xaq waxani dulmi maaha iyagu ku kacayaan baatil ay la imanayaan maaha waa shay xaq ugu gargaaray casabiyada madmuumka ama noqonayso oo dee waxa weye nusradii xaqii ama shay aan baatil ahayn u nusrayntii iyo u kaalmaynteedii iyadii ma noqonayso kitaabkeennana kolley xadiidka laftigiisa san lagu wariyey sanba weeye ibnu maaja oo kale xadiidkan isagu ziyaad ibnu rabiican waxaad moodaa bukhaari kitaabkan uu ka sanad gaaban yahay oo halka bukhaari ziyaad ibnu rabiica laba uu ku gaadhay zakariya iyo xakam mubaarak ay uba dhexeeyaan ibnu maaja oo kale abubakr ibnu abi shayba unbaa u dhexeeyey waxaa laftigiisu ahaa laftigaagi ibnu maaja waa xadiidkanun a min alcasabiyati an yuciina arajulu qowmahu waa dee ujeeddadu waa si guud buu weydiiye qaala la walaakin min alcasabiyati an yuciina arajulu qowmahu cala adulm waa lafdiga kolley xadiidka dacfi baa sanadkiisa inoogu sugan si aan sheegayo casabiyo ka mid maaha qowmkiisii oo xaq iyo shay xaqa inuu ugu hiiriye eh waxaa casabiyadan madmuumkii ay tahay isagoo dulmi ugu hiiliyo taaba weyo markaa laftiga ibn maaja taas buu ahaayo inmaha un dee casabiyadii iyo dacuuha fa inaha mudhina waa markaa laysku la isurursanayo la isugu qayshanayo shaygaa baadilkaa ama waxaan jirine laakiin wixii xaqa ee toosan u nusrayntoodii iyo dee ku gargaarkoodu taasi casabiyadan layska nahiyey maahe waa dulmi iyo baadil iyo waxaan xaq ahayn oo loogu hiliyo qowmkii ama af ha noqoto ama adine taas baa casabiyadii ah oo casabiyadan dee madmuumkii taa weeye markaa laftigiisaan leeyahay waa min alcasabiyati an yuciina arajulu qowmahum marka wuxuu uhi la taasi iطlaaqeeda ma ahae laakiin casabiyadu waxa weeye dulmi inuugu hiliyo qaala nacam baabu hijrati rajuli kolley abwaabta inoo bilaabmayse kan ka bilaabmaysa waa dadka muslimiinta ah oo cadho ay soo cadhoodeen iyo wax dhex maray daraaddeed ku kala taga oo labadii shaksi ay isku gooyaan ay wada hadli waayaan isa salaami waayaan bal taas oo kale waa caloolxumo iyo cadho timi abwaab istaba socotaan arki doonaa casharka xataa saaka inooguma dhammaanayso ee tay inoo bilaabmaysaa taas weeye bal wixii kuba sugnaa halkaa iyada maxay tahay in xukunkeedu muxuu yahay bal dee haddaan nidhaahno waa xaaraam heerkay gaadhsiisnaanaysaa iyo bal umuurahaas baa iyada inooguba sugan laftiga hijrana dee waa tanoo asalkeeda hore waa tarku qowlan aw ficlan hijradu haddii la idhaah waa ka tegid wax laga tago ama qowl ha noqoto ama ficil haba noqoto waa tan hijradii beledka laga tegayey laga baxaye meel kale la qabanayeyba hijro lagaba cabiro se hijradii muslimiintu ay u hijroodeen ama xabashe ama madiine ay u hijroodeen de waana wax baaqiya intaa cadow ama gaal iyo islaam ay jiraan intaa dad la iddihaadinayo lagu dhibayo diintooda ay jiraan hijradu waa shay baaqi noqonayso laa tanqadicu lhijratu ilaa ma qutila alcaduw taatii loo jeedayna maaha halkan taa lagama hadlayo ee waa ka tagii shaksi ruux kale oo walaalkii oo muslima uu hadalkiisii daynayeyba salaamtiisii daynayey ama ay isgoynayeen taas weeye ta imaka halkan ah bal taas weeye xadiis buu inoogu bilaabayaa yar dheer abwaabtuna way isdaba socon doontaa kolley marka wuxuu yidhi xadaثana cabdالlahi بnu صaalixin qaala xadaثana laysu qaala xadaثanii cabdالرaحman بnu khaalidi can ibni شihaabi can cawf bn الxaariث bn الطufayl whuwa bnu akhi caaishaةa liumiha ana caaishaةa radia allahu canha xudiثat xagga sanadka bal kii horean ku yar raagno dee dadkaa wada cusba waxaa la arkaa markan kan dhaafno kuwa dambe inaanay dadka saasi midhmidh mooyaane aanay noqon ahayn haddana dadka qaar soomabo noqonayaan oo dee markaa taasaa iska dhaafkooduna bal in laysku yar baraajiyino hadday wax jiraan waa iska muhim cabdullahi ibnu saalix iyo lays ibnu sacad kaatibkiisiina uu ahaaye waana reer masar sanadku intiisa hore eh horeynu u soo aragnay kitaabkana bilowyadiisii waa inala socdeen iyo taa dee haws yaanay dee mahabe maalin kastaba soo noqone laakiin waxaan aragnay marar kala duwan cabdiraxmaan ibnu khaalid cabdiraxmaan ibnu khaalid ibnu musaafir baa la idhaa magaca awowgii musaafir buu noqonayaa alfahmiy lays ibnu sacad baa isna alfahmiyi la yidhaha laakiin isaga waa walaahan reerku welihiisay leeyihiin marha maaha carab ama maaha imaamkaasi dee reerka kama dhalane waa dadkaa cidqi iyo waxyaalaha walahooda uun lahaa ninkan haddaba cabdiraxmaan ibnu khaalid ibnu musaafir la yidhaha waa nin atbaacu taabiciintii raggoodii ugu waaweynaa ka mid a lays ibnu sacadba waa atbaacu taabiciintii ee waa ka dambeeyuun masarna amiir buu ka ahaa waqtigiisii oo waqti buu amiir kaba ahaa bal kolleyna waa cijri iyo daraaquni iyo way tawhiiqiyaan ibnu xibbaanna hiqaadkiisu ku sheegaa waa nin amiir ahaa xafid ibnu xajarna saduuq buu kaba cabiraaye bal waa nin reer masara masarna amiir ka noqday axaadiisa waxoogaa ayana leh axaadiista kolley bukhaarina imaka halkan maayo xataa saxiixa bukhaarina riwaayo waa ku leeyahay muslimna istishhaad waa usoo qaataa saxiixiisa waa ku sugan yahay laakiin axaadiis waxoogaa ayuu ibnu shihaab ka wariyaa jirto axaadiisay ka wariyaan waa dariiqa ibnu shihaab waayo axaadiis malaa waxoogaa ayo barhkood tiradooda ay sheegaan oo ibnu shihaab ama zuhri uu ka wariyaa jirto waana tan laysiya ay xaggiisa kaba warinayaan labada saxiixna axaadiisiisa kuba sugani waa dariiqa ibnu shihaab bal waxaa taasi waa mid ama cawf ibnu alxaaris ibnu tufayl waxaa inoo qoran inuu yahay caaisha uma almu'miniin walaalkeed hooyo waayo in abibakar maaha bal qorayshba ma aha waana ninkaa dee magaciisa aan aragnaye laakiin caaisha nin ay walaalo ahaayeen xagga hooye ayaa dhalay taas weeye macnuhuna waxa weeyaan horta in caaisha hooyadeed waxaa la odhanayay waa saxaabiyad umurumaan la yidhaah horey u dhimatay umurumaan in adigu waa saxaabiyaddaas abubakar haweeneydiisii ahayd kolley may wada dhalin ilmo abibakar oo asma bintu abibakrinba may dhalin ee cabdiraxmaan ibnu abibakar iyo caaishay dhashay ninkan in ninkan dee ay caaisho xagga hooyo ka walaalahaayeen dhalay ayaa isagu kolley asalkiisu waa reer asdi iyadu waa kinaana waa markaa qorayshiyadu maaha isaguna waaba dee kinaanay ku kulmayaane isagu ninkuna ugaba durugsanaayo isagoo wata iyada oo uu qabo ayuu maka soo degay abubakarna xilfi buu la galay halkaasuu laba deganaa isagaani xilfi iyo heshiis ama isbahaysi kaba dhexeeyeenoo isagu dee kol haddaanu dadkii waddanka ahayn aduu isaga ayaa garab u ahaayo uu laba degay markii dambe ayuu dhintay isagii oo abubakar baa guursaday haweeneydii umuruumaan waxay u dhashay caaisha iyo cabduraxmaan ayay u dhashay isagana markaa dadkii ay u dhashay waxaa ka mid ahaa nin lagu magacaabo dufayl magaca ninkan cawf ibnulxaaris ibnu dufaylka aan haynana kolley aqwaal dhowra ayaa xagga marka laegamaya aqwaal maahae ruwaaddii xadiidka warinaysay bal xadiidkeenan warinaysay ee bukhaari iyo kayrkiiba xagga tasmiyada asmaadan sida loo kala horraysiinayay khaas ayaa iskhilaaf jiraaye bal saalix ibnu kaysaan qowlkiisa oy raajax yeeleen dee iyagu ay raajax yeeleen waxay tahay inuu ninku yahay cawf ibnu dufayl ibnu alxaaris inuu taa yahay waayo kani waa mid in cawf ibnu dufayl ibnu xaaris waxyaalo kalena waa jirtaaye laakiin ninka maka yimi ee umuruumaan qabay waa xaaris ibnu sakhbara la odhanayay ninkaas baa markii uu dhintay dabadeede haweeneydiisii abubakrin kuursaday waxa weeyaan dee waa ay caaisha iyo cabdiraxmaan uba dhashay dufayl baa inankiisu ahaayo baltay raajax yeelaan sidna lagu daynaya waayo aad bal xaafid ibnu xajar wax safxo ku dhow buu xadiidkan intan uun magacan iyo waxyaalaha ku rogrogaa kagaba hadlaa kutubta taraajimtana kolkol dee say u kala horraysiinayaan way ku kala duwantee bal tay imika sanaha inoo taale ay raajax yeelaan magacu inuu yahay weeye cawf ibnu dufayl ibnu alxaaris markaa cawfku waa inankiisiiye dufaylkaas bay caaisho xaggooyo ka walaalo ahaayeen kolley taadiibulkamaanla waxa dhacday si uu cawfna radiiceeda yahay bal ninkay xaggaa ninkan markaa umuruumaan ka dhintay waa xaaris waa xaariska weeye bal taas waa saalix ibnu kaysaan laftigiisa waayo halkan ruwaaddii bukhaari baa barkood sidan ay yihiin kuwana waa kaasi ayaa taas baa u raajaxsan baan leeyahay ninkani waa nin taabiciya isagu de xaafidna maqbuul kaba cabiro waana ninka kolley bukhaari wax kaba wariyo ayma kalena wax ka wariyaan xadiidkana warinaya ninkaas baa muxuu yidhi ana caaishata radia allahu canha caaisha ayaa xudihat loo warramay oo waxaa caaisho loogu warramay ana cabdاllahi bna zubayr cabdullaahi bna zubayr qaala inuu yidhi fii baycin wax la iibiyey aw ay caaisha iibisay kolley rabaac ama guri baabu ahaa aw cadaa-in ama wax ay bixisay waa cadiyo kaasoo acdatu acdatu dee cadaa-in bay u taalaa beycin haddaan ka dhigno waa shakiya fii beycin baacatu bay markaa noqon waa wax ay iibisay ama waxay cid siisay caaishatu caaisha sha'niyeed buu markaa isagoo kaa sha'nigiisa ka hadlaya isaguna uu qoonsadu inkiray ayaa wuxuu uhi wallaahi baan ku dhaartee latantahiyanna way ka joogsan doontaa caaishatu caaisha waxyaalaha caynkana heedde ay samaynayso way ka joogsan aw la axjurana calayha amase waan shari waan u diidiiba tasarufkoon kaba mancii taas buu dhi macnuhu waxa weeye horta caaisha waata aynu soo marro haweeney aada u deeq badan bay ahayd waxaanaynu soo marray inaana xataa wax gacanteeda soo gala dayn jirin xataa hadduu yar yahayna way isdhaafin jirtay ibnu zubayr baaba lahaa markuu juudkii asma iyo caaisho kaba wada hadlayo halkay asma waxoogaa isu geyn jirta markay waxoogaa noqoto ay bixin jirtay iyadoo wixii gacanteeda soo galaba dhawaana lagiyo kolkol bay cadiya u imanaysay ama dadkii madaxda uga timaada kumayaal iyo kumayaal dirham oo iyadoo sooman iyadooy soo gaadhay ayaanay galabtii la gaadhi jirin waxay ku afurto iyadoo boqol kun oo dirham inka badan loo keenay say u qaybinaysa ayaa marka dambe ay noqonaysay in wax dirham ama laba dirham oo la arko hilib yar ama wax yaroo ay soo sisatay inaanay uba hadhinba saasay ahayd oy faraqi jirtay horta bal arrinteedu taas bay ahayd waa juudka aad iyo aad u badan ee ay iloobeysayba ama aanay dee wax la hadhayn wax iyadoo hadda uma baahanoo maalin baa dhacday dee saasoo xoolo aad u badan inay taas qaybisay inay jaariyadeedii kuba tidhi waanay sooman tahay dee maad inooga teegtidun wax yaroo aad ku afurtid oo kale uun taas halkana kolley malaa riwaaye awsaaci waxay ahayd waa meel ay iibiso dee way dhici kartaa inay waxay u iibinaysayna inay bixiso ay ahayd oo ay bixiso tii baa malaha adugu umuurahan ba ibnu zubayr hadalkani ka yimid dee waa hadal kolley weyn weeye caaisha waxaan way joojin doontaa waa juudkeeda intaa leegba ama beeca ay ribaacdeeda iyo dhulkeeda iibinayso haddii kale waan shari doonaa xajri waxaa la yidhaahna dee waa ruuxii oo tasarufkii loo diido waa iyadoo dee qaadibaa kolley taa awooddeeda la xukumaye ruuxaas xoolihiisii laga xidhay inuu ku tasarufo dee waa kolley inta badan ama maslaxadiisay noqotaa ruuxa mubaderkee safiiha ee wixiisii aan dhowranahayn ama waxay noqotaa dadka quramadee deenka kuloo nin hadduu xoolahan uu hayoba deenkiisi ka batay wixiina tasarufkiisi socdo dee dadkii deenka ku lahaabaa marka xoolihiisiiba deenkiisi kaba badanya ama gaadhsiisan yahay xaqoodii dayacmayaa li xaqilquramaana mufliska waa loo xajriyaa dee kolkolle xaqa nafsi ruuxaan wixiisii dhaqaalaysan karayneen dhowran karahayna waa tan oo mubader dee axkaamtiisuna kolley kutubta fiqiga iyo waatay noogu sugan oo baab gaara bay uba dhigaan baablxajri xajriguna waa mancin waa baab gaara oo dee marka beec dhexdii ah ayay iyagu kuba soo arooriyeen dee markaas oo dee ruuxii markaa aanu wax iibin karin cid wax siin karin waxyaalaha caynkaasoo wixiisiibaa tasarufkii lagaba xidhaya marka hadalkan buu yidhi laaxturanna calayha markaas ama dee sidanay samayn kolley waktigana waktigii imaaradiisii maaha oo waktigii isagu dee bilaad badan oo muslimiinta ka mida amiir almu'miniin ba uu ahaa dee khilaafa jiro oo qolooyin ka soo horjeedo isayeen oo markii dambena ka qaalib noqday haba jireene waktigaa caaisha may soo gaadhin waa intii ka horreysay kolley ahdigii mucaawiye ayay dee akhirkiisii dhimatay caaisha waktiyadaasba dhiman doona mucaawiye ee laakiin uusii gogol dhigayay yaziid inankiisa si bal markaa uu arrinta isaga u bedeleen fa qaalat waxay tidhi markii hadalkaa la soo gaadhsiiyey ahuwa ma cabdullaahi baa qaala yidhi haada ee isagana aadna way u jeclayd isaguna aad buu baari u ahaa bal dee tarbiyadiisa qeyb weyn bay kaba ahayd uma cabdillaahi baa la yidhaha cabdillaahigana waaba isaga isagaa loo kunyooda waayo iyadu cid may dhalin oo markay tidhi dumarkii kale o dhami kunyooyin bay leeyihin aniga un mooye ayaa xadiis waxaa kuba yimid dee inankan dee inankaagan waa walaashaa dhashay kunyadiisa kaba kunyadaada kaba dhigo umu cabdillaahi sanbaabay tahay haddaba mala hadalkii bay qaadan weyday gees kalena waa aragtay nooc caaqnimo ah iyo dee mansiladeedii sare uma almu'miniin iyo hadaladaa inuu yidhaaho yidhaho ficilkaasaan kula kacaya nooc cuquuqana way aragtay markaasay tidhi ahuwa qaala haada qaaluu nacam qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi fahuwa anaa damiirkani waa lishan waxay inoo fasirayen waxa ka dambeeya oo jumlada ka dambaysa une macnaha shanigu waxa weeye lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday calaya korkayga nadru nader ayaa ilaahay oo waxay ku nadartay oo ilaahay waxaa korkayga ugu sugnaaday nadar aan nadaray maxay aan ku nadaray alla ukalima inaan la hadlahaynba ibna zubayri ina zubayr kelimatan abadan macnaha hal kelimaa iska daa wax kale erey keliyaan odhan dibba inaanan ula hadlahayn macnaha waa hajiro ay ka hijrootay kalaamkeedii taas ayay ku ad nadartay arrinkii waa socday waa dheeraaday ibnu zubayr ti way ku adkaatay oo dee culays weyn bay kuba keentay gelidii aqalka iska tegayu iskaba gelayu iska fadhiisan jiray taasi may dhacahayn markaasuu fastashfaca wuxuu shafaacay erge kaba dalbay ibnu zubayri bilmuhaajiriina dadkii muhaajiriinta ahaa xiina markay daalad dheeraatay hijratuhaa hijradeeda ay ka hijrootay hijratuha damiirka hijratuha waa caaisha iyahu isaga ibnu zubayr hijradii ay kaba hijrootay markay dheeraatay waktiga ku dheeraaday ayuu dadkii muhaajiriinta u tegtegay bal inay la hadlaan cid kastuu is yidhi malaa way aqbalaysaa sida lafta xadiidba kuba yimi uu is yidhi way aqbalaysaa buu u tegey istashfaacana dee kolley siintiya taadu waxay keentaa dalab weydiis macnaa fastashfacana weeye maxaana dalaba shafaacata weeyaanoo wuxuu dalbay in loo ergeeyo oo loo shafaaco qaado iyadii loogu ergeeyo ayuu dadkii muhaajiriintaha ay isla uu islahaa way aqbalaysaa oo way ka aqbalaysaa ergadan iyo shafaacadan ayuu kaba dalbay faqalat markii loo yimi iyadii waxay tidhi dad kala duwanna dee isagii u teg wallaahi baan ku dhaartee laa ushaficu ashfacu maaha ushaficu macnaa ma aqbalayo ergo fiihi ay fii cabdillaahi weeye cabdillaahi ama ibnu zubayr anigu wax ergo laygu yimaado mid aqbalaya mahi eeg shafaca imika istashfaca waxaan idhi dalaba shafaaca wuxuu dalbay in dee loo ergeeyo kol kol dee siintiya taadu dalb iyagoon faa'iideynayo yimaadaan luqada carabeedna waa yimaadaa se istakraja almataaca haddaan idhaahno oo wuxuu dalbay alaabta bixideedii maahay dee alaabtin buu la baxay baa taa laba odhanaya laakiin istakfara rabbahu haddaan idhaahno ilaahay buu wuxuu weydiistay de waxa weya taas haddaan idhaha istakbarana macnaha wuxuu dalbay khabar weeyaan oo war istashfaca taa horay hayd haddaan idhaahno shafacahuna waman yashfac shafaacatan xasana waa dee shafaaco qaaday bay noqon imika halkan waa shafaca manaa shafaaca maxay noqonaysaa waa qabila shafaacata wuxuu aqbalay ergadii ayuu aqbalay oo wain shafaca lam yushafac sida xadiidkii iyadoo rasuulkii ilaahay nin soo maray oo dee malaha dadka iska fuqarada ah ee dadku aanay dee ilahay agtiisa qiimo weyn iyo manzilo weyn ku lahaatee kol haddaanu wax adduunyuu leeyahy jira dadka agtiisa uu yihi nin bal ninkan kaba waran ayuu yihi ninkani wuxuu mudan yahay in qaala de hadduu yidhaha hadalkiisa inaan lam yusmac wain shafaca lam yushafac hadduu cid ergaba ugu taganay inaana cid ergadiisa aqbalin dee midka loo soo marayna waa taa cagsigeed buu ninku uba fasir isagoo sheegay ninkan inuu kaa dhulka mugi oo kaasa kaba khayr badan iyo kan kale marka waxaan leenahay laa ushaficu fiihi macnaa waa laa aqbalu shafaacata fiihi weeye ma aqbalayo erge iyo shafaaco isaga marka axadan axadna oo axad kama aqbalayo ergadiisii laa ushaficu manaa ma aqbalayo shafaacadiisa fiihi ay fii shaأn ibni zubayri axadan axad abada kolley ruwaada kale malaa axad aruwaat baa labadaba jamciya bacd aruwaadna laa ushaficu fiihi axada bacd markaa duruqna laa ushaficu fiihi abadan e laakiin riwaayada cabdiraxmaan ibnu khaalid baa labaduba ay ku kulansayn oo axad anigu dadka kaba mida ergada uu igu yimaado isagoo ibnu zubayr u ergeynaya ma aqbalayo weligayba taas bay tidhi walaa uxamisu nadri dee nader baa guntan naderkiina wax gaaroy tidhi waxaasaan bixinayaa haddaan laba hadlo iyo waxaas dee malaa waanay uga fudaanlay taasi markii dambe iyada culayska arrintani kuma keentay muu jirayne ilaahay nader buu igu leeyuma jira inaanan la hadlin wixii may xadidin bal haddii ay kuba dhacdo xunsi yimaado iyada korkeeda ahayd ay gudan lahayd ama laba iman lahayd marka tii bay leedahay walaa waxaniso macnaa lama imanayo ma kasbanayo wax xunsi naderkayga ugu yimaado walaa waxaniso ma burinayo weeye oo macnaa wax keena inaan ku dambaabo ama naderkaygii uu buro ilaalin waayo nadri naderkaygii aladii nadarto aan nadaray abadan werigayba ma burinayo nadarkaygii ma burinayo sii buu qaa'im u ahaanaya nadarkaasaa jira lama hadlayo waan ilaalinaya nadarkaygii arrinkii markii taa noqday waa muddadii baa sii socotay falama daala markuu dheeraaday dalika kaasi calaa bni zubayri ina zubayr uu ku dheeraaday ayuu kalama hadlay la hadlay almiswara bna makhramata miswara bna makhrama iyo wa cabdiraxmaan ibn اlaswad ibni cabdiyaguusa wahuma min bani zuhrata labada nin waa reer bani zuhra waa reer ay u debci jirtay ay aadna dee u qadarin jirtay ayay ka mid yihiin marka misr ibnu makhrmana waa صaxaabi yaroo asxaabtii rasuulka ilaahay kaa mida axaadiid rasuulka ilaahay uu ka maqlay waabay jiraan aabihii makhramat makhramat nawfalna isna waa صaxaabi kollay odayaashii maka islaamay ahaa waaye makhramat bnu nawfal ninkana waa صaxaabi yar labada hore ama cabdالرaحman ibn اأswad ibn cabdiyaquuth ahdigii rasuulka ilaahay buu dhashay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh aabihii alaswad ibn cabdilyaquuthna gaalnimuu ku dhintay waqtiyadaas weeye waa ahdigii rasuulka ilaahay oo zamankaas buu dhintay isagoon islaamin ama calaa shirki aabihii isaga markaa inuu waqtigii rasuulka ilaahay dee reer makay ahaayeena uu dhashay daraaddeed oo laga yaaba rasuulka ilaahayna fatxu maka waa ka yimi oo reer fatxu makana markaa way wada islaameen ama way arkeene taas bay ugu tiriyeenba inuu saxaabi yahay laakiin cijri oo kale isagu wuxuu kaba dhigay min kibaari taabiciin adu waa nin dee hiqa oo ti taabiciintii waaweyneyd kaba mida laakiin cahdigii rasuulka ila hadduu madiine yahay u reer madiina uu dee ahaan lahaa kolley caadadoodu waxay carruurtaa yareer markay u dhalatay inay rasuulka ilaahay u keeni jireen oo dee kuwa lamidaba waa lagu tiriyo saxaaba lagaba dhigay xagga idraaga bal kana xaggaasaa loogu tiriyey walow dee inuu taabici wen yahayna saa cijri iyo bal masalan kitaabkiisa hiqaadka uu isagu saa ugu soo arooriyo bal waa taas reer bani zuhradana waa jirib aan dee qurayshaho waa jiribkii rasuulka ilaahay hooyadii ahayd weeye waayo amina bintu wahb in waxa weeye waa reerkan bay ka dhalatay oo rasuulkii ilaahay waa reerkii dhalay waa abtiyadii rasuulka markaa qaraabada ay rasuulka ilaahay laba lahaayeen ayay iyada sida xadiidkaba bal kitaabka saxiixa dhacday duruqdiisa waayo dhowr meelood buu ku soo arooriyaa bukhaariye ahayd inay u dabecsanayd reerka oy dee bal masalan taas waa taqdiir ahaan iyo maamuus ahaan iyo rasuulka ilaahay akhwaashiisiina yin labadan buu la hadlay faqaala lahumaa wuxuu ku yidhi de arrintii waa taasoo hadal iyada loola tago waa taa ma aqbalayso ee wuxuu ku yidhi anshudukumaa waxaan idinku weydiisanayaa bilaahi ilaahay waa taas nushtaankuun waa dhawaaqo saro loogu qaado taas ee waxaan adigu idinku weydiisanayaa ilaahay ilaa adkhaltumaani inay ii gelisaan calaa caishata macnu waa maxay maa anshudukumaa bilaahi macnaa idinkama dalbayo ilaahay idinkagama dalbayo ilaa adkhaltumuunaa inay iigelisaanuun mooye calaa caishata caaisha inay iigelisaan ujeeddadii kaxeeya iyagii markaa markay u tagaan gurigii way u idmaysaa dee oo markay idankii dalbaan isagiina markaa marka hore dee waa isqarinayaaba bal ii geliya un guriga un iigu geliya wax kale idima weydiisay imaka maaha u tago oo lasoo hadla taas waa ka quustayba ee labadan wuxuu weydiistay inay u geliyaan bal caaisha dee kol haday gurigii galaan waa hooyadii waa habaryartii waa maxramkii iyagoo hadday halkaa xijaabka gadaashii fadhiisanayaan isagoo xijaabku iskaba gelaya bal markaa wuxuu isagu dee isku ballin waxa weeyaan caaisha uu ku raali gelinaye uu iyada bal masalan in arrinkan iyo cadhadan kaga saaraya isagaa samayn ee bal ii geliyin buu leeyahy gudaha ii geliya oo marka waxa weeya ma anshudukuma bilaahi macnaa ma adlubu minkuma weeye wax kale idinkama dalbayo ilaahay anoo idinkuma weydiisanaya ilaa adkhaltumuaniya inay igelisaanu mooye calaa caishata riwaayadka xadiidka ama barhkooda alfaadihiisa halkaa ilaa de bedelkeeda lama ayaa taale waa dee macnaha nuunoo saabsan lama calayha xaafid iyo waxa weeyaan dee meelihii lamidkaa qur-aanko bimacnaa ilaa laguma fasiray haddaan marka aan la shadin maya aan la takfiifine lama aanay noqon qira'adaasa fa inahaa caaisha laa yaxilu laha uma banaana an tandura inay nadarto qadiicatii aniga goynteyda maxramkeedii baanay markaa goynteeda uun inay waxa weeyaan saa ku nadarto dee shay u banaan maahay bal ii geliya way ka aqbaleen faaqbala waa qaabilay oo bihi waa dee bisuxbati isagoy wadaan inuu laba socdaan almiswaru iyo wa cabduraxmaan mushtamilayna xaalayiin kuwa kulansaday caleyhi biardiyatimaa adugu dee way qarinayeen iyadu kollay dee debad ma joogto oo uma muuqanayo gudihii bay ku jirtaa markay soo gelayaanna xijaab baaba kaba dambeeye laakiin bal way la socdeen oo dee waa kaa kollay laftigani saxiixana waa dhacay macnaa gooyadoodii iyo wixii ay huwanaayeen bay isagii ay iyagana huwiyeen oo waa la socdun macnuhu isaga ninkii way wadeen xata ista'dana way yimaadeen ilaa idan dalbeen calaa caaishata caaisha ay kaba idan dalbeen faqaala waxay yidhaaheen labadoodu assalaamu calayki waraxmat ullaahi wabarakaatu an adkhulu waa sidii dee adaabtii istidaamku ahayd ruux markaan guri lahayn guri aan kiisa ahayn yimaado inuu dee salaamna la yimaado istidaankiina la yimaado bal salaamtaana horeynaysa oo ka horeynaysa kelimada istidaanka kolley sidii axaadiisa kaleba inooguma timi waa adabkii oo salaam iyo dee istidaankii faqaalat caaishatu caaisha way dee codkoodiina way garatay ama way garatayoo waxay tihi idkhuluu soo gala qaala waxay yidhaaheen markaas dee si aanay arrintii kullunaa dhammaantayo dee ujeedada labadoodii ma garatay de waa dhammaan dadka aan ku wada socno miyaan soo wada galnaa bay yidhaaheen dhammaantayo iyadu ma ogeyn uu la socdo cabdullaahi ibnu zubayr ya uma almu'miniin qaalat waxay nacam ha idkhuluu soo wada gala kullukum dhammaantiin soo gala walaa taclamu may ogeyn oo caaishatu caaisha ana macahumaa macooda inuu yahay ibna zubayri ina zubayr inuu ina zubayr la socdo falamaa dakhaluu iyagu dee xijaab baa u dhaxeeya uma gelayaan halkay fadhiisatee meel kale oo dee ay sawdkeeda un ka maqlayaan laakiin aanay ka arkahayn bay fadhiisanayeen markii ay gurigii un soo galeen isagu waa maxramkeediiy falamaa dakhaluu dakhala ibnu zubayr fi lxijaab isagu waa dhaafay oo xijaabkii iyo halkii ay sugnay ku sugnayd buu u galay wactamaqa caaishata caaisha ayuu qoroqoraystay adigu balta wadafiqa wuxuu bilaabay guda galay yunaashiduhaa inuu ka dalbayuu weydiisanayay inay hajrigiisa dee ka tagto raalli ka noqoto yabkii xaal uu ooyayo isagu taa ma bilaabay isaga waa la fadhiya halkii wadafiqa waxay bilaabayna uu gudagalay almiswar waa cabdiraxmaan labada nee kale ee la socday yunaashidani inay dee weydiisanayaan caaishata caaisha oy ka dalbayaan ilaa kallamatu macnaha wax kale may ahayn oo wax kale kamay dalbayne waa ilaa kallamatu inay la hadasho taa ay caaisho weydiisanayaan waqabilat minhu ictidaarkan iyo ay ka aqbasho wayaquulaani ay leeyihiin ay ku qowlayaan qad calimta caaishay waad og tahay oo waad ka warhaysaa ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay nahaa inuu nahaye camaa qad calimti waxaad ka og tahay min alhijrati oo adiga oga rasuulka ilaahay hijro iyo in laysgooyo la kala tago cadho muddo lagu kala maqnaado taa rasuulka ilaahay inuu xarimuu nahiye waad og tahay wa annahu waxaa kalood ka warhaysaad og tahay laa yaxilu inaanay u banaanayn limuslima ruux muslima an yahjura inuu ka hijroodo akhaahu walaalkii fowqa halaati layaala lafdiga xadiidka inooguba iman doona bal markaasaan iyada jumlada gaar ahaan eegi doonaa waa saddex habeen wax ka badan inuu dee iyagoo isu cadhooday cadho kaga maqnaado oo taas uma badnaano wax saddex habeen kama badan taasna waad ka warhaysaa saasay lahaayeen qaala wuxuu idhi cawf baa odhanaya falamaa agaruu markay badiyeen atadkiira waa xusuusin atadkiratana walaa halka lafdiga bukhaari kitaabu ladab baabkan hijrada weliba abwaabteeda lafdiga tadkira dhacdaya waa isla midu une macnaa waa xusuusin ay xusuusinayaan fadliga ay leedahay silat raxim fadliga cafigu uu leeyahay fadliga cadhadoo la qarsadaa uu leeyahay iyo war taas markay ku badiyeen xaggaasi waa tadkir jaanibka xusuusin la isxusuusinayo siladii raximka iyo cafigii cadhadoo la qarsado iyo waa taxriija cidhiidhin waa kurid cidhiidh lagu rido balna ujeedo tadna la ysula caddeeyo oo la ysu sheego taxriij shalay casharkiina u inoogu sugnaa xadiid ibnu cabaas oo waxa weeyaan aan aayaddii markaa suurat اlxujuraat uu inooguma fasirayay uu markaa taxriijkii taas laftigaasi macnaa taxriij alwuquucu fi lxaraj weeye xarajku waa cidhiidhiga iyo diiqa iyo taas oo kale ismi o macnuhuna waa maxay waa sheegid ay sheegayaan waxyaalaha qadiicada iyo hijrada kaba imanaya xaraj ama ismi ama cidhiidhiya taasna ay sheegayaan oo tadkiir waa xusuusin fadligii silaturaxim iyo cafi iyo kadmilkayd taxriijna waa sheegid laysu sheego bal taa didkii oo san hajragii ah waxa ka imanaya ismi iyo cidhiidhiya markay taa ku badiyeen ayaa maxay tiri dafiqat iyaduna waxay bilowday tudakiruhum inay xusuusinayso macnaa maxay xusuusinaysaa waa nadarkeedii nadarkeedii tudakiruhum macnaa way waaninaysaa imaka halkan maaha ee waa tudakiruhum nadaraha wey nadarkeedii bay xusuusinaysa waa nadaray bay lahayd wa tabkii waana iyadna ooyeysay wa taquulu waxay odhanaysay waa tan tadkiirkoodii inii qad nadartu waa nadaray inaan la hadlin ninkan wanadru shadiidu nadriguna dee ilaahay waa kaa ina amray walow kani dee kii la oofinaya aanu ahayn waa mid culus oo dee in la oofiyo waa la is-amray in la buriyana kollay waa dee oo nadarkii la fudaydsado ama la jebiyo taas oo kale oo xinsi ruuxii xagga ugaba yimaadaana waa shay culus falam yazaalaa bihi iyadii kamay suulin inay la hadlayaan xataa kallamat ibna zubayr ilaa ay ugu dambayn la hadashay ibnu zubayr uma actaqat way xoraysay fii nadrihaa nadarkeedii arbaciina raqabatan dee balaa raqabo keliyaaba ku filayde waa dadka caynkan ee dee martabada iyo mansilada sare leh khawfkooda rabbiyo ay ka cabsanayaan aad iyo aad u weeye sayad iyo amsaasheed garashada ay rabbi uba leeyihiin iyo dee bal waxyaalaha kaba dhaca si ulaba weynahay ayay ilaa boqol afartan qoorood xoreysay oo riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimi isagu inuu toban ku caawiyo toban usoo diray xoray dirtay oo yeman iyo looga soo iibiyo markaasay xoreysay afartan qoorood haddana intaa kumay kagamay hadhin cabsidii ay nadarkan ka cabsanaysee uma kaanat waxay ahayd tadkuru mid sheegta hadal qaada nadarkeedaas bacdamaa actaqat arbaciina nadarkeedaa ay jebisay intay afartan xoreysay dabadeed markaasay fatabkii eeg waktigaa dambe iyadoo ka baqanaysa in wax kale ugaba yimaado iyadoo afartan qoorood xoreysay ayaa way ooyeysay xataa tabulla ilaa ay qoyso oo dumuucuhaa ilmadeedu khimaaraha maradan ay hagoogan tahay ilaa ilmadeedu ay qoyso ayay bal iyadoo dee baqanaysa weli cabsi ay kuba jirto taasoo de kolkol ay odhan jirtay waxay i roonayd markii camal idhaah hadday markii tidhaaho ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan addoon xoreeyo dee nadarkeedii taas bu ama camalka caynkaasa laba imaado ama sadaqadaa bixiyo dee intii intay la timaaday ku kaaftoomi lahade kani way idlaaqday walow dee nadarka kafaaradiisu iyo sida xadiidkuba yimi marka aan la magacaabin kafaaratu yamiin addoon keliyaa ku filay taas oo kale laakiin iyadoo waa mansiladeedii saraan leenahay khashyadeedii iyo khawfkeedii iyo macrifadii rabbigeed ulahayd iyo waxaan ay laba timo aad iyo aad ula weynaa markasta horteeda imanayay xusuusanaysay bal xadiidku waa inoo dhammaadee laakiin ta inooguba sugnayd waa caaisha inay ka hijrootay hadalkii isagu waxa weeya taa maxaa inooguba sugan inay qolooyinkan saxaabadaha ay lahaayeen dee ama dee horta saxaabiga hore iyo dee xadiidkii bay xusuusinayeen rasuulka ilaahay inuu yihi inaanay arrinkani banaanayn saddex shabe wax ka badan waana wax inoo dambeeye bal tan kuma fasiraynaa waxa weeya caaisha radia allahu canha dee hajrigani waa wax iyada khuseynayuu ahaaba hadalkaa uu yidhi buu ahaaye laakiin hadalkii bay u aragtay hadal caaqnimo ah oo marka la eego iyadu khayrun bay la imanaysay xoolaheeda ha wada bixise inuu ka dhigay ruux mubadire ah oon waxeediiba maamulan karahayn oo ama safi dee saas oo kale ah gees kalena ay dee iyadii hooyanimadii mu'miniinta taa ka sokow isagii hooyo gaara ay u ahayd waa habaryartii bal tarbiyadiisa qeyb badan lahayd isaguna dad oo dhan bacda abibakrin iyo dee rasuulka ilaahay dabadii markii dambe isagay ugu jeclayd baa la yidhaha markaa hore isaguna kolley baari buu uba ahaa bal umuurahan bay cuquuq iyo u aragtay iyo wax dee bal maalan iyadii u nisbaynayo shay oo de malaha jaanib diineedba oo ah ruux macsiyo ku dhacay eeg hijradu hadday wax labada ruuxun kaba dhexeeyo waxyaalaha dadka dhex maraya ay tahay waa taa la xadeeyey saddex wax ka habeen ka badan inaan la isla dhaafin marka dambe la isku soo noqdo hijriga laga baxo haddii kalena dembi baa lagu dhacaya aynu arki doono dee casharkan iyo ka dambeeyaba waxyaalaha kaba dhalanaya wax kamida waayo casharadu way noo soconayn haddii laakiin arrintu ay tahay sabab diineed oo ruuxan fisqigiisa ama macsiyadiisa bidcadiisa loo naseexeeyey ee lala hadlay uu ka joogsan waayo uu ku negi yahay iyada taas hijradaasi albaabkeeda uu furnaanaya marka malaa waa jaanib waa tan ku awilaynan ku xambaarayna inay yar dee arrinkan cuquuq iyo iyadii on wax aan toosayn uba nisbeeyey ay tahay oo markaa jaanibka dee mukhaalafo uu ku dhacay iyo ta'diibkeedba ay tahay taasi aanay ahayn umuurahan kale iyaduba ay kaba warreereysay ee dadkii aan loo ogolayn intaa cadhadu ay baxayso wax ka badan in la kala maqnaado axaadiisna way noo soconaysaa baabu hijrat muslimi ruuxii muslimkaa hijradiisii hijradan imankaan haynaana waa katagii laga tegaye kalaamkiisii hadalkiisa bal baabkii weeye xadaثna ismaaعiil qaala xadaثanii malik can ibni شihaabi can anas bni maliki ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalama qaala laa tabaaqadu haysniciina baa rasuulka ilah yhi waa inanku inaga laynala hadlaya waa inaga dee qabla iyo dee dadkii muslimiinta oo dhan haysniciina bukdiga iyo nacaybku markuu yimaadee sababtiisa la helaa waxaa dhici karta ruuxu waa shay qahriyo kolkol inaanu isba diidsiin karin ama aanu iskaba celin karin macnuhu waxa weeye asbaabihii keenayay inaad isku nacdaan iska dhowra waa laa tatacaadw asbaab albukdi weeye asbaabaha nacaybkeena waxyaalaha keenaya inay isnacdaan inay isu cadhootaan taa marka horeba iska ilaaliya waa umuurihii dee la hor joogsanayee la iska ilaalinaya waayo marka dambe haddee wixii dhacaan waxaa la arkaa bukdigu inuu ruuxa iyo xubbiga iyo shay dee asbaabtiisii haddii la helo shay qahriyaba ay noqdaan oo kolkol ikhtiyaar baanu lahayn iska joojintiisa ama isqambarka ee laakiin hala imanina asbaabtii weeye haysnacina walaa taxaasaduu dee kolley haysxasdina oo dee dadka walaalo aad tihiin barhkin barhka kale yaanu xasin weeye xasanna waxaabaa la yidhah waa ruuxii oo dee nicmo ilaahay ruuxan kala siiye ayuu u qoori la-yahay wuxuu doonayaa in ilaahay kaba zuuliyo nicmadu mid diineed ha noqoto mid adduunye haba noqoto waa taas oo kale in waana ruuxa dee xaasidkuna waa nin ilaahay subxaana watacaala arrintiisiiba busheeyo marka uu ruuxan xasayo ilaahow san aada samaysaiyo ruuxan inaad waxaa siisay kuma habboon u leeyabo ilaahay baabay arrinta tahay ictiraad cala allahi subxaana wa tacaala waa bushin u ailahay nicmo diinaad ha noqotay nicmo adduunye de waa khuluq aada u madmuuma waa kawa min shari xaasidin idaa xasad waayo hadduu xasad qalbiga iyo umuuraha dhaafo oo uu marka dambe uu isagu ruuxi doono inuu u hawl galo bal waxaan si uu fuliyo oo ah ama qowl yimaado ama ficil yimaado uu doonayo waxaan inuu xaqiijiyo uu doonayo kale waa kaa sharkiisa ilaahay bayna amray in k markaa uu xasto xasadkiisu muuqdo weeye sharkiisa ilaah ka badb inaga badbaadiyo ee haddaba ha isxastina walaa tadaabaruu waa isgoyntii ha isu daba jeedininoo dee labada ruux markay isnacaan ee isku soo baxaan way kala jeedsanayaan kii kaleu dhabarkiisii u duwaya ha isgoynina weeye wakunuu noqda cibaad اllaahi yaa cibaad allahi xarfunidihii baanu iska qadaraynaa ikhwaanana khabarkii kaanay noqonaysaa wakunuu ahaada ya cibaad allahi addoomiyihii ilaahay ikhwaana walaal ahaado ilahay baaba inaga dhigay oo inama almuuminuuna ikhwa yidhi ee waa sida walaalaha xagga marka la eego isjeclaanshaha isnaxariista isxidhiidhinta iyadoo la iska ilaalinayo wixii bal maala dee waxa goyniyo keenaya saa walaalaha nasabku ay isugu yihiin shafaqada iyo isunaxa iyo isnaxariista iyo maala cadfiga iyo waxyaalaha isjeclaanshahaas taasoo kale noqdo wakunuu cibaad allahi ikhwaana walaa yaxilu xalaal maaha maxalu shaahidku waa halkan walaa tadaabaruuna kole waa hajrigii iyado nafteed limuslima ruux muslimaha xalaal uma aha an yahjura inuu hijroodo akhaahu walaalkiisii muslimka ahaa fowqa halaati layaal macnaa hijroodo ka tago oo hadalkiisii daayo weeye hadalkiisii daayo salaamtiisii daayo saddex habeen wax ka badan taasi uma banaana waana umuurihii iyaga ee adduunyahooda iyaga ku tacalluqsanaa weeye marka waxaani ay keentay saddex habeen halkan imaam nawowi baa raximah llahu tacaala wuxuu culimada kaba soo naqliyaa inay yidhaaheen alhajra ama alhijra bayna almuslimiin saddex isho wax ka badan xaaraam weeye naskii bay inoogu sugan tahay xadiidkan iyo axaadiistii la midka ahayd waa naskii waa manduuqii laakiin mafhuumku muxuu noqonayaa saddex iyo wixii ka yar saddex iyo wixii ka yar yar ruksaa jirta musaamaxaa jirta ama dee taas waayo shaygan xaaraamta lagaba dhigay waa saddex habeen ama saddex maalmood wixii ka badan waa manduuqi iyo naskii wa xaaraam laakiin mafhuumkii xadiidku haddii arrintu saddex iyo wax ka yar ay tahay bal dee xaraamtan iyo xalaal la-aantan ma aha waa shay laysu ogol laysu rukseeyey ama musaamaxa jirto sababtuna waxay culimadu yidhaaheen waxaa saddex iyo waxa ka yar laysaga cafiyey cafi waa mandiqo cafi weeye maaha la kaalaya maaha ee xaaladaas weli ruuxu aasimaha uu ku dambaabayo wey maha inuu sameeyo xataa lama rabo laakiin hadday ka dhacdo kuma dambaabayo weli mandiqo cafu weeyaane sababta waxa weeyaan aadamigu majbuurun cala alqadab de haddii waxyaalo uu qoonsaday yimaadaan inuu cadhoodaa oo wax dabeeco ah bal markaa qadarkan baa laysu ogolaaday o laysu ilaa caaridkaasi suulayo bal ruuxa cadhadii ay ka baaba-ayso uu isagana dib ugu noqonayo oo wixii marka hore xanuunjiye ama cadho cadho ee ku xambaaray waxaan si inta uu ka suulayo muddadaasi waa intii uu kuba suuli lahaa marka muddada wax ka badan cudurdaar uma laha rukso uma laha laakiin ilaa muddadaas bal inta waxaan caaridkan cadhada keentee umuurtan ku xambaartay meesha uu kaba baxayo ayaa laysu ogolaaday sababto dadkii baa taa ku abuuran oo dabeecadoodii ay kaba mid tahay qadab iyo waxyaalahaas waa sidaa imaam nawowi raximah اllahu tacaala xadiidka markuu qabanayo aimada culimadu u tiriye qaala اculamaa buu yihi bal markaa culimadii noogaba soo naqliyey waana xadiidka macnihiisii bal xadiidku markaa ta inoogu sugani taa weeye de kolley hadalkaa imaam nawowi baan sharaxaan u ku kaaftoomaynaabe hadalkii horeynu ama xadiidkii horeynu soo marnay ee caaisho shanigeeda iyo nadarkeed ahana hadalkii ay miswari iyo cabdiraxmaan lahaayeen waxaa ku sugnaa dee waad ogtahay saddex isho wax ka badan ama saddex xageen ka badan inaan hajrigu banaanayn waayo tan waa axaadiida baabkan ay sheegayeen xadaثna cabdالlahi بn صاlح qala xadaثna layث qala xadaثanii yunus can ibni shihabi can caضاء bn يزيid alayثiy ثuma اljunduciyi ninkaa ugu dambeeye taabiciga ayuun baynaan hore usoo marina lakin waa nin hiqaat ruwaad ka mid oo reer madiina markii dambena shaam degay oo taabiciintii dhexaa ana abا ayub الأnصاariya صaaxiba rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslم qaala qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم laa yaxilu xalaal ma aha oo liaxadin axad xalaal uma aha an yahjura inuu ka hijroodo akhaahu walaalkiisii muslimka ahaa fowqa halaai layaalin saddex habeen wax ka badan wax ka sareeyo yaltaqiyaani way kulmayaan waa sidii bal iminka hajrigii muxaramka uu ku dhacayay way iska hor imanayaan way kulmayaanoo fayasudu waa jeedsanayaa haadakan yasudu macnaa yacridu weeye ama yucridu wa yasud hada wa yucridu hada kan kalena uu ka jeedsanaya taas ba hajriga oo way isku soo baxayaan oo markaasay nin kastaba kale wejigii ka dadbaya waa ka baydhaya dhabarku u duwaya ma salaamayo lama hadlayo taas baa hajrigii muxaramka iyo bal marka xuduuddaa saddexda habeeniyo wixii ka yar dee waa ta aan sheegno ruksaa jirtay inta ruuxu bal isku noqonaye cadhadii ay kaba ba-ayso laakiin wax ka badan wax banaan maaha kol haddii arrimuhu umuurahan dee ku tacalluqsan shu-uunta adduunye arrin diineed aanay ahayn taa diineedna nafteedu de waa hubsashay leedahay maslaxada ku sugani maxay tahay bal ruuxan le diin ahaan baa ruuxan uga hijroonaya xadi naftiisii ma ku jirtaa mise maaho mise waa maslaxo diineedun iyo xadi diineedun bal waxa weyan umuurihii laakiin laga hadlayo waa umuurahan hajrigan ee asbaabaha ay isugu cadhoonayaan ee kala duwaneen ahayn sabab diineed adigu hajrigii kaba imanayay marka rasuulka ilaahi wuxuu yihi wakhayruhumaa ka iyaga u khayr badan labadoodan marka hore waxaasi dhex mareen kala hijrooday ka u khayrka badani aladii yabda bisalaam markay isku soo baxaan ka salaamta bilaaba oo ujeeddadu hadduu mid kii isagu salaamta ku horeeyey hajrigii muxaramkaa buu kaba baxay wixii dee hajrigii oo ugu horeyn waxa ugu horeeya hajriga muxaramkaa lagaga baxaya waa salaamtii ee wixii ka dambeeyey isxidhiirintuna way imanaysaa haddaba labadooda ka fiican waa ka bilaabay waa ka khayrka badani waa kaa isagu salaamta bilaabayo haddii kii kalena ka qaado dee khalas labadiiba ay ka wada bixeen haddii kii kale ka qaadi waayo way inoo dambaysaayo isagu laakiin uu ka baxaya hajrigii muxaramka ahaa xadaثna muسى qaala xadaثna وhayb qaala xadaثna shayl shayl can abihi can abi hurayrata abwaabtu way noo socotaa baan leeya marka axaadiisa dee inta yara waktiga inooga hadha raacaya waayo maca casharkan ka dambeeya waxay nagu markaa qayb ahaan inooguba iman doona insha allah axaadiisu way noo socon doontaa waayo sheekuna dee kitaabka soo dhig kolba cunwaan buu qaadanaya cunwaankii baab keliya ma noqonayo abwaab istaba socota ayaa kolba sifada uu ka hadlaya ama khuluq fiican ha noqoto ama adab aan slug aan fiicnayn haba noqotee abwaab si dee suuradii ay u caddaato wixii meesha kuba jirayna bale u yimaadaan dee marka la eego adabta iyo akhlaaqda iyo sulugaas guud ahaan shareecadeenu ay laba timi dee baa halaarkaa dee kutubtaa dhigtay waa kuwa ugu jaamicsan buu markaa kaba mid yahay oo de haddaan eegno kitaabkiisa adab waati aan hore uga soo warranay kitaabka صaxiixa laba socda abi daud kiisa uguba badan iyo de markaa xataa ka abi daud ugu badan kitaabka kale barhkii ma gaadhayo bal markaa walow de ayma kale de saa bayhaqi iyo rag ay de iyaguna kutub ku khaas yeeleen janibka adabka wuxuu yihi markaasi abu hurayra can nabiyi slى اlه xadaثna whayb waa whayb bnu khaalid weeye qaala xadaثna shayl can abi can abi hurayrata can nabiyi slى الlahu عalيه waslم laa tabaaqaduu haysnicina walaa tanaafasuu laftigan kale saxiixa muslim buu gaar ahaan u dhacay bukhaari malaa laftigiisa halkan may ahayd meelo kale mooye ee walaa tanaafasuu ha tartamina weeye oo munaafasadu waa xirsigii iyo raqbadii shay adduunye taxsiilkeed lagu tartamayey taasoo kale maxay keentaa dee waxaan nin kastaa doonaya inuu isagu la gaar noqdo la gooni noqdo xasadkii bay keenaysaa xasadkii bay keenaysaa cadaawad iyo isgoyntii bay keenaysaa bal markaa waxyaalaha caynkaasa munaafasadii adduunye weeye ama shayka akhiro ilaahay muxuu ihi wafi dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun dariiqaasna cidhiidhi ma laho imaka hadduu dee ruuxu isagu daacadii ku dadaalayo oo ruux kaloo ku dadaalayaa jiro dee wax meeshii ay ku kulmayaan oy kala jiidanayaan meeshii ma jirta nin kasta albaabkii baa u furan weeyaanoo dadka o dhan ba albaabkaasi u furan yahay oo waa lagu tartamayaa iyo isku cidhiidhi iyo tasaaxum meeshii ma jirto wax la kala khaas noqonaya ma jirto dee ruuxa isagii doona inaanu ruuxani dariiqa khayrkaa ka qayb gelin waa xasadun iyada taasi bay noqon laakiin adduunyadii bay dee noqotaa raqbadan istitaara cala shay taas baa deeta keenta cadaawadii iyo buqdigii iyo waxnoo kaba bilaabmaya isgoyntii bal isdilkii baa kaba bilaabmaya walaa tanaafasu wakunuu cibaad اllahi ikhwaana xadaثna yaحya بن سulayman qaala xadaثna بن whbi qaala aخbaranii cmr وacmr بن الxariث iبn whbna waa imaamkii waa aimadii can yaزيid bn abi xabiibi can sinan bn sacdi can anasi ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم qaala bal kale xadiidka iyadoon inagu jiraan fe dee mooye inaan soo noqona ay suurtagal tahay baa dee kolley ninkaa u baahan in isku yar baraarujin iyo wixii jire yaزيid بn abi xabiib kolle waa imaam aynu marar kala soo mariyo ragga ka horeeya ragga reer masr sinan ibnu sacad waa taabici waa ka anas kaba warinaya ee bal sacd ibnu sinaanna waa la yidhaah waa isweydaarinun sinan ibnu sacadna waa la yidhaahaa kolley bukhaari oo kale iyo san buu raajax yeelay inoo taalo sinan ibnu sacade horta bal ninkan sinan yaziid ibnu abi xabiib mooye cid kale wax ka warinaysa lama hayo yaziid unbaa horta wax ka wariya marka dadkii yaziid ka dambeeyey ee yaziid la kulmaya xadiidkiisa wariyey ama axaadiisa uu leeyay xadiidkan ma axaadiisa uu leeyay kaba wariyey ayaa barhkood sadee lays ibnu sacad oo kale iyo waxay iyaga ay ahayd markay yaziid kaba warinayeen isagoo yidhi can sacd ibnu sinaan waa taa weeye marka la eego camr bn اxaris de imaka waatananayno isagaa yaziid ka wariya waa yaziidun dadkii ka wariya asxaabtiisa ayaa barhkoodna ay maxay yidhaaheen saa lays oo kale sacd ibnu sinaan bay yidhaaheen san camr bn اxaris oo kalena maxay yidhaaheen sinan ibnu sacad kolley waxay raajax yeeleenna saa dee bukhaari iyo dee rag kaleba in arrinku uu yahay sinan ibnu sacad raawi kaloon yaziid ibnu xabiib ahayna ma laha arrinkanna waxa weeye isaga unbaa yaziid yaziid dadkii ka wariyey unbaa labada siyoodba ruwaadii yaziid kasii warinaysay ayaa labada siyoodba tay raajax yeeleenna lays iyo ibnu sacad iyo teedumay raajax yeelin debartaase waa san ibnulahica iyo camr bnu xarisi ay ku wariyeen oo sinan ibnu sacado waa sia inoo taalo bukhaarina saaso sida cilasha weyn ee tirmidi kuba sugan uu raajax yeelay taasi waa mid waana nin taabici oo dee dadkii ugu dambeeyey kaba mida xafnatu ka cabira saduqu lahu afraad weeye waa nin run badan ah laakiin wuxuu leeyahy waxyaale ula gooni noqdee cala kuli xaalin xadiidkiisan aan hayno shawaahid buu leeyahy duruq kaleu leeyahay ama dad kaloo la iyaguna wariyey buu leeyaho wixii ula gooni noqday maaha saa daraaddeed buu dee saxiixuladab ilmufrad uu albaanina ugu soo arooriya isagoo saxiixba kaba cabiraya saxiixadiisana uu kuba soo arooriya saxiixuljaamicna uu kuba sugan yahay dee imaam axmed iyona dad kale oo bal aan sheegi doono ay macnahan kaba wariya waayo laftigiisaan bal wax yar eegi doonaaye xadiidku muxuu yahay marka أنa رsuuل الlahi صلى الlaهu عليه وaسلم qاaل mا twاad isma jeclaadaano isnaani laba في الlahi ilahay daraadi جaلa وaعaز aw في الإسلاam de waana kaasun iسlaamnimo daraadi hadii la isku jeclaado waa ilahay daraadi la iskuba jeclaadee macnaha ma dhacdo ama laba شhaخصi inay ilahay daraadi iskuba jeclaadaan oo fayuفarqu baynahuma ama fayufariqu uu kala geeyo baynahumaa dhexdooda أwalu dmbi dmbi ka ugu horeeya oo yuxdiثu laba imanayo axaduma midkood uu la imanayo uu kala geeyo kala kaxeeyo bal xadiidka laftigiisan kitaabkeena inoogu sugani tan weeye qolooyinka kitaabka kaba hadlay barhkood waa mutuunta qaarkood ayaa iyagoo daahirkanun kuba socdaa cibaaradii waxay noqotay ay kuba fasireen fayufariqu uu kala geeyo oo baynahumaa dhexdooda bacna ma kala kaxaynayo awalu dembina arrintooda waxa weeye hadday zalla dhacdo haddii kol haddii ninkan aad ilaahay daraaddi ku walaalowdeen qaladba kaba yimaado waxaad qoonsatay uu kula kacaba ee taasi inay keento maaha inay walaalnimadiina halkaa ku go'do ee waa inay cafwi iyo de matalan kolley ninka doono un inaanu asal ahaan ruux aan dhibi xaggiisa marna kaba iman helo way adkaanaysaa inuu helo kolley wuxuu qoonsado kama waaye inuu ruuxii bal umuuraha iska dhaafo cafi laba yimaado bal taas baa waasan lakiin markaa maxaa jirta xadiidkanin kolley albani raximah اllahu tacaala silsiladiisa waa mujaladka labaad buu ku soo arooriyey abu da wuxuu u tiiriyeyna bukhaari fi اladab laftigu ku soo arooriyeyna waxay ahayd maa tawaadasnaani fi markaa fi llaahi fayufaraqa baynahumaa ila bidembin eg إلا بdنب يحdiثه أحadهma waa lfdiga waliba bukhaarigeena ama aلأdب المفrد buu uba teeriyey صaحيiحuلjaamicna xadiidku waa ku sugan yahay xarفka miimka isagana lafdigaasi kusoo arooriyey rebsi kalena ma lahayne khad waa kha iyo daal macnaa waa bukhaari fi اladab اlmufrad taas baa rebsigiisa lakiin dee kitaabka صaxiixujaamic waa kitaabkii suyuudi oo malaha isagana lafdigaa isagu raacsanaaye kuba soo arooriyey marka marka la eego tacliiq yarow dee saxiixuladab kuba leeyahay ayuu leeyahay san dee fadlullaahi samedna wuu dhaafay jilaani waa dhaafay oo kamuu hadlin oo arrinka sana laakiin arrintaa jaamicu saqiir buu soo qaataayo lafdigan ah fa yufariqu baynahumaa awalu dembin buu kaba dhigaya si wax meesha wax ay galeen ama ay wax ka dhacsan yihiin oo isagoo ku fasiraya saa jaamicu saqiir dhacdayo macnaa halkan awalu dembin lafdiga jaamicu sagiir iyo dee taas dhacday isagooba u tiiriyey kitaabkeena wuxuu ahaa fayufariqu baynahumaa ama fayufariqu baynahumaa ilaa bidembin ilaa bidembin yuxdiثu axadumaa markaa taas buu dee isagoo shawaahidiisana eegay sabab kaba dhigaaye bal markaa taa haddaan leenahay shawaahidda waan yar eegi doonaaye macnuu markaa muxuu noqonayaa hadday laba isu jeclaadaan ilaahay daraadiya caza wajal aw fi lislaami macnaa ma jiraan laba isku jeclaada oo fa yufaraqu baynahuma la kala kaxeeyo kala taga ilaa bidembin dembi uun mooye yuxdisuhu axaduma hadday dhacdaan laba isjeclaayo ilaahay daraadii isu jeclaayo maanta aan isjeclayn kala socday waa dembi midkood laba yimi macnaa aahaarta iyo shu'miga xun ee uu dembigu leeyahay ayaa waxyaalaha ka dhalanaya kaba mid ah labadii walaalo ahaayee ilaahay daraaddii u walaaloobay inay isnacaan ama ay kala tagaan oo kaleo waxaa kala kaxeeyey waxaa walaalnimadoodii raadka ku yeeshay ee gooyey waa dembi midkood la yimi dembigii weya markaa daacadadeena waxay keenaysaa isku duubnaantiyata dembigiiyo xumaantuna wuxuu keenayaaba waxyaalihii ka dhalanayay taasi kaba mid tahay bal markaa taas weeye waa laftigu raajax yeelaye bal waxaan leeyahay kolley idinkana waxaa idin taalla in imaam axmed iyo uu wariyey albaanina waa soo qaadaaye imaam axmed maaha dee xadiidkan kuu wariyey waa xadiid la macnaahuun oo waxaa warinaya xadiid ibnu cumar buu ahaa ibnu cumar maaha xadiidkan imakaan hayno dee saa uguba teeriyey axaadiid kalena way la socotay kolley sanadkiisana shawaahidda uu leeyahay mudaraaddeed mooye ibnulahica kuma sugnaayo marka laftigiisa wuxua imaam axmed waladii nafsu muxamadin biyadi maa tawaadasnaani filahi dan iyo cibaaradaasi lamay socone fayufariqa baynahumaa ama fayufaraqa baynahumaa ilaa bidembin yuxdisu axaduma waa lafdiga isna imaam axmed oo hadday laba ilaahay daraaddii isku jeclaadaan waxa kala kaxeeya oo ay kala tagaan waxa kala kaxeeya waa dembi midkood la yimi waa dembi iyo macsiyo midkood la yimi ayaa aahaartii xumayd saancadkii iyo barakala-aantii iyo khayr darradii kaba dhalatay ayaa keentay inay labadii ilaahay daraaddii isu jeclaa ay kala tagaan oo ruuxu macsiyo uu sameeyo ayaa athar ku keenaysa dadkii ay isjeclaayeen bal dee siday barhkood kaba cabiri jireen haddii dee suluugii dadkaa aad ku dhoweyd oo dhan ama aad kuguba dhowaa suluugoodii iyo dhaqankoodii ama adiga kula tacaamulayeen ayaaba dhici karta waxaanay raad inuu ku yeesho oo macsiyadii waa ahaarteedii xumayd bal waxaan leenahay bal tan haddaan fa yufaraqu baynahumaa awalu dembin daahirkeedu haddaynaan wax kale ku fasirin wuxuu noqon lahaa dee fayufariqu baynahumaa uu markaa kala kaxeeyo dee iyadoo leeyayaan u kala kaxaynin awalu dembin yuxdisu axaduhumaa ye haka is dulqaateen waayo ha kala raali noqdeen oo ha isu dulqaateen oo ha isu saamaxeen bal markaan eegno riwaayaadka xadiidka iyo iyadoo laftigaa kale xataa kitaabkeedna loo tiiriyey sidaa suyuuda jaamicu sagiirka oo kale oo bal maalan sida albani oo kale iyada ay raajax yeerayaan sidaa dee shawaahidiisa waa shawaahidda uu leeyahay xadiidku iyo laftigiisan oo loo tiiriyo dee ayma hore ay u tiiriyeen kuba timi ayaa macnuu ahaa oo uu noqonaya fayufariqu baynahumaa ilaa dembun ama fayufaraqu baynahumaa ilaa bidembin yuxdisu axadumaa waxa kala kaxeeya ku kala tagaan ee waxaan keenay isnacbaashahan dambe keenay waa dembi midkood sameeyey waa shumigii markaa macaasida xadaثna abu macmari qaala xadaثna cabdاlwarisi can yaziida qaala can mucaadata qaalat samictu hishaam bna caamirin اlansariya ibna cami anas bni maliki wa kaana waxaanu ahaa qutila abuhu abihi mid la dilay yowma uxudin maalintii uxud sanadkan abu macmar iyo cabdاlwaris way noo horeeyeene yaziidkana imika ma terjamaynayo ee waa nin la yidhaha yaziid ibn abi yaziid dabaci ama yaziid arishki loo yaqaano lagu yaqaanay arishki oo dee rijaal saxiixayn kaba mid ahoo hiqa ahoo taabiciinta raggii ugu dambeeyeen xaafid ibnu xajarna kitaabkiisa taqriibna saadisu ka dhigay macnaha saadisa waxay ka dhigan tahay ninkani wax saxaaba ama arag laakiin waa soo gaadhay uun fatxulbaari marka uu joogana meelo kaba mida ama meelaha dambe mujalad kale koob iyo tobnaad meel kaba mida wuxuu dhaha waa taabici ayuu yidhaha waa qowlkiisa yar kala duwan bal waa taabici baan leenahay kani waa yaziid rushka ama yaziid ibn abi yaziid adubaci ninkaa weeye bal waxaan yar ku yar joogsanayaa un mucaada hishaam ibnu caamirna waa nin yar oo saaabi asxaabtii yaryarayd kaba mida aabihii caamirna waa nin reer bani najara qoladii rasuulka ilaahay awowgii cabdimuطalib iyo dhashay anas ibnu malik iyo reerkoodii abu ayub alansari iyo oo dagaalkii uxud lagu dilay sida xadiidkaba inooguba sugan waxaana lasoo naqliyaa magaciisu markii hore inuu shihaab ahaa waa saxaabi yaroo aabihii baaba uxud lagu dilayay inuu magaciisu shihaab ahaa ee rasuulka ilaahay uu bedelay oo shihaab bedelkeedii hishaam uu ku magacaabay meesha waxaa inoogu sugan haweenadan mucaadah laba yidhaaho ina cabdillaahi baa la yidhaha mucaadatu bintu cabdillahi alcadawiya umu sahabana waa loogu kunyooda waa haweeney reer basra waa haweeney hiqa ah waa haweeney caabidad ah oo dumarkii caabidaadkaa kaba mid oo taabiciintii dhexa ah habeenkii oo dhan waa soo jeedi jirtay cibaado bal hadaladii laga soo naqliya waxaa kaba mid ahaa cajaba licaynin tanaamu waqad calimat duula ruqaadi fii dulami اlqubuur waxaan la yaabanaya il seexanaysa iyadoo og inta badan ee la jiifi doono xabaalaha iyo dulmooyinkooda ujeeddadu aan camal la imanahayn oo taas oo kale o waxa weeyaan waxaa qabay nin aada u qiimo badan oo silatu bnu ashyam la odhanayo taabici weyn ahaayo caabid min alcubaad ah riwaayo uu leeyaho saas malaa xadiid ibnu cabaas kaba warinayaaba riwaayaa jirta ibnu cabaasna waa ka hor dhintayba oo bal waa nin caabid aha kolley ibnu kahiir waxaan ujeeda ibnu kahiir bidaayihiisa iyo waxyaalaha akhbaaro kuba tacalluqsanna dee qoyska uu soo naqnaqliyo bal waxaa la yidhaha ninkan dagaal baa lagu dilay isaga iyo inan uu dhalay isagana abusahaba baa la odhanayay markii dagaalkii lagu dilay labadoodiiba ay dhinteen ayay dumarkii u yimaadeen mucaada dee tacziyay ugu yimaadeen markaasay tidhi waxay ku tidhi hadalkoodii waa haweeneydaas caabidada ahayd marxaban bikuna idaa ji'tuna lilhanaa anaa aad baan idin soo dhaweynayaa haddii dee tahniyada ay igu socotaan wain ji'tuna lilcazaa farjicna wey haddaad laakiin tacziya usocotaan iska laabma ujeedo anigu tacziya uma fadhiyo weeye anigu waa taas waa shuhado maqaamkoodaas adigu markaasay leedahay waa sawir halkay ka gaadhay iyo yaqiin haddaad u socotaan tahniyadna dee waa marxaban bikum bikuna haddii laakiin wax kale u socotaan iska laabma iska naaqdahay imanina taas waa iyada yaqiinteedi iyo teediya waa haweyn caalimadana way ahayd oo dee axaadiideeda صaxiixayn iyo keyrkood ba inooguba sugantahay mucaada bintu cadawiya almucaada alcadawiya haweeneyda caaishana kulahayd markay su-aalo weydiisay xagga salaada xaruuriyatun anti ti ay kuba lahayde waa zawjatu silat bni ashyam ninkaasoo isna qudwo ahaa caabidana weye wuxuu yihi haddaba in hishaam bnu caamir ayay maqashay أنه سمع إنه سمع و سمعت هشام بن عاmر وكان qتل يقول isagoo le de إنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول لاa يحل حلaaل uma ahا لمسلم ruuح مسلمa أن يصاarma inuu gooyo مسلما ruuح kaloo مسلمa فوقa ثaلاaثin سدdex habeen wax ka badan inuu gooyo sarmigu waa dee katg waa sarm الqطع weeyaane ee uu ka hijroodo فإنهma waa labadaa شhخص ee cadho ku kala muqan saddex habeen wax ka badan naakibaani kuwa ka iilanaya weeye ka leexanaya can alxaqi dariiqii xaq aha way ka duwan way ka baydheen oo way ka leexdeenba maadaama inta ay ku sugan yihiin intay daa'imayaan calaa siraamihima isgoyntooda wa ina awalahumaa labadooda ka ugu horeeya ee ka ugu horeeya fay-an xagga laaban oo labadii markay kala cadhoodaan ee cadho ku kala maqayin ka ugu soo hor noqda ee cadhadii ay ka hor baaba'do ee saaxiibkii doona inuu xidhiiriyo ka ugu horeeya xagga laabanka laga laabmayo hajrigii muxaramka ahaa yakunu wuxuu noqonayaa fay-aas yakunu wuxuu noqonayaa sabquhu bilfay wey horeyntan iyo uu horeeyey laabanku fay waa laabankii uu soo laabmo hajrigii ka soo laabmay muxuu noqon kafaaratan canhu wey oo khabarkii anaa y laqbadan ku kala horreysiye kafaaro isagay ugu noqonaya ujeeddada labadoodii way isgooyeen saddexdii habeen intii loo rugseeyey weli de hadday ku jiraan dembi laguma tilmaamayo oo dembi bay ku jiraan lama odhanayo muddadii bay ka badiyeen waa dadkaa xaqiina ka leexday waa kuwaa dembi bay ku dhex jiraan markaasoo keenaya xataa marka yowm alithnain iyo khamiista iyo ilaahay dadka u dembi dhaafayo in la yidhaaha labadaa dembigoodii hataa taabanina xataa yastalixa ilaa ay kasoo heshiinayaan haddaba bal matalan ka ugu horeeya wixii intuu ka dee kasoo laabma ee doona saaxiibkii kuba soo noqdee salaama ka horeyntaa ugu horeeyey fay-u kafaaruu dembigiisii wa noqonaya ismigii uu ku jiray ee xagga magaaladiisa hajriga ugaba imanaya ayuu kafaaro ugaba noqonaya waa midtaasi wain maataa hadday dhintaan calaa siraama iyagoo weli si ukala cadhaysan si isu nacsan oo isu goynaya ay dhintaanna lam yadkhul aljannata jannada ma gelayaan jamiican xaalayiin abadan weligoodba jannadii ma gelayaan kolley ibnu xibbaan oo kaleo xadiidkana wariyey markuu wariyey dabadeed baa wuxuu ku xambaaraa ee taasi waxa weeye waa haddaan ilaahay kaba dhaafin oo waa macaasidii kale oo dee naar bay mudanayaan weye janno kuma kulmayaane haddii laakiin ilaahay kaba dhaafo oo dee amaan waxa weeya ka dhaafo iyada taas marka dambe way iman karaane waa tani waa waciidkii uunoo waa haddii aan lagaba dhaafin wain sallama calayhi hadduu salaamo eg waa kii isagu soo laabmay midkood baa kii kala salaamay faabaa wuu diiday saaxiibkii an yaqbala inuu aqbalo tasliimahu salaamtiisiiyo wasalaamuhu oo uu iska diida uu ka qaadi waaye weli waa cadhaysan yahy radda calayhi lmalaku malag baa u jawaabaya wacalaykum asalaam odhanaya jawaaba ducoma lagu duceeyo haddii saaxiibkii ka bixi waayo arrinkii oo uu jawaabi waayo isaga salaamtii waxaa ka qaadaya malag waradda calى اlaakhari calى اlaakhari kii kalena ama calى اlaakhiri kii labaadna waxa waxa weeye ku celinaya shaydan isaga shaydaan baa ku celinayo jawaabteesoodee uu ku farxaya shaydaanki wuxuu doonayaa inaysan ku baaqi noqdaan oo shaydaan baa isaga u celinaya lakiin kan malag baa u jawaabaya hajrigii muxaramkaa wuxuu kaga baxayaa السلام marka waa taa وkhayrhm اladي yبdأ bالسلاamna an soo maray haddii taa ula yimaado saaxiibkina kuwaafaqo way ka wada baxeen haddii kalena isagu ka baxay kii kalena ismigii ayuu ku baaqi noqonaya xadيiث baa inoo harsanay lakiin waa inta yar aan sraaciyo waa xadيiث ka kooban kule aanan ku raagayn xadaثna محamed بن السلام qال xadaثna cبdة عن هiشام بن عروة عن أbي عن عائشhaة رaضي الله عنها qالت qاala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi baa yihi inii anigu laa acrifu waan garanayaa cayshuu ku leeyahay kolleyna kuna haweenadiis iyo taas iyo balqarcinta axwaasha isagoo waxyaalaha dee waxyaalo waa dareemaay inii laa acrifu waan garanayaa oo kadabaki cadhadaada iyo waridaaki ujeedadaada iyadoo xamay odhan wejigii may ururin waxyaalo kale kumay kicin laakiin haddana cadhadaada iyo iyadoo iskaba qoslayso iska faraxsan cadhadaada iyo markaad cadhaysantahay aniga iyo cadhaysan tahay wey iyo markaad raaliga tahay waan kala aqaan qaalat waxay tiri qultu waxaan ihi kayfa tacrifu dalika ya rasuul اlah seed u garanaysaa taa ma waxyi waa kugu imanayo od ku garanaysaa seed ku garanaysaa qaala wuxu uhi ida in kun inaki adigu idaa kunti haddaad tahay raadiyata mid raaliya qulti n waxaad odhanaysaa balaa warabi muxamedin markay wax sheegaysa dee waa hadalkii ama qasabkii hadalka la raacinayay balaa war haah oo arrinku saa weeye warabi muxamedin muxamed rabbigiisaa ku dhaartee waidaa kunti saakidata haddaad tahay mid cadhaysan qulti waxaad odhanaysaa la warabi ibraahima maxamed markaa magaceedaad ka dhawaraysaa oo nebi ibraahim baad dhawaraysaa waxaad odhanaysaa la warabi ibraahima qaalat caayisha waxay tiri qultu waxaa hi ajar ha rasuulka ilaah taasi way jirtaaye laakiin lastu uhaajiru anigu mid ka hijroonayo mailasma jacaylkaagii iyo wixii iyo tacdiimkii iyo qalbigayga baaqi bay ku yidhe waxaanaan carabka ka dhawray waa magacuun magacuun baan ka hijroode lakiin wax kale kamaan hijroona dee kolley rasuulka ilaahay oo loo cadhoodo ama taas oo kale dee waa wax weyn baan kuma tirinaynaye laakiin arrinku muxuu yahay waa khayradii dumar waa hinaasihii dumar oo dee dumarkii rasuulka ilaahayna waaba isku hinaasi jireen intan inka badan baa hinaasaan ugaba dhacay haweeneydna markay hinaasaysan tahay waxyaalo badan oo dee waxyaalaha ay ku kacaysaa iyadoo dee dhici karta wax qahriye ay tahay hinaasaan iyo ka xoog batay oo aanay iska celin karaayn macduuray ku noqonaysaa waaba taasoo dee kolley taa waxyaalo badan ba lafti baa soo arooray kayrada saa ragga jihaadka loogu laazimiya iyagana loo laazimiya macnaa waa shay abuura weeye waa shay kolkol aanay iskaba celin karin waa tan dumarka qaarkood laba fogaanaysa kolkol waxaanay dee sa iyadoo caadiya aanay laba timaadeen bay kuba kacaysaa dumarkii rasuulka intaasi bay ka dhacday inta ninka weyn baa ka dhacdo caaisho iyadoo cunto u diyaarinaysa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ayaa haweeney kaleo dumarkii rasuulka ilaahi kamid oo malaa cuntadna si fiican u karinaysay ayaa rasuulka ilaahi cunto usoo dirtay waana la fadhiya markaa sixigii markuu khaadimkii la soo galay ayay iskaba kala garan weydo way cararto gacantay ku dhimatay way dharmaaxday cuntadii way daaatay weelkii wuu jabay waa taas oo kale rasuulka ilaahi muxuu yihi haarat umuku ma cadhoon ma dagaalid hooyadii weynaasto buu dadki ku yihi waraaste hooyadii weynaasto marka waxaan leenahay umuurahan iyo sakadkan iyo tani waa khayradii dumar un weeye maaha wax saas oo kale wallahu subxana wa tacaala aclam aclam